runtii cabdulaahiyow runtii muddo oo hata dimaadnood kala dhow iyo ka sugana magaalada muqdisho waan way baan roognaya sidii saxaafadda soomaaliya kornasaatada islamarkaana markaas maamul aan kasoo dii lahay ama hogaan aan kasoo dii lahay kan unaan korinaya ayaadaasa gaar ahaan way bahatina si gaar aan ku dareerne gobolada koonfur galbeed soomaaliya saxaafadeesii kornasada aadan lahay oo horta dhuna ka shagaya jirnay wayba runtii waansan korinay caqabado badan inkastoona qabsadan iyo qaabkii dadbadan dhahamarti iyo dadkiina mas-uulka ku haynay ama wakiilkaan ku haynay sidii beedara anka kanagana marka taasna ku shagaynay walbadan iyo caqabada iyo nawaryaari intaasna intiya badan ku gudubnay wadaba badanaana iyo markaasi daara koroobeele ah ku qaadnay sidii kale waybaan dhimana guddiga doorashada oo markaasi maalinta bere eh ama maalinta geeka ee hiraabtun ee la magacaabo doono guddigaas doorashadana hal qof niin gala doona guddigaas doorashada markii la gabadoona kubaadana musharaxiintii iyo meelaha surufa doonta oo guddoomiye guddoomiye ku-xigeen iyo habarayga guud waana siyadan tartami doona waana dadkan tartamo iyo kumid haada doona ee koonfur galbeed ahaan iyo qof iyo tartankaas kumid nasan doona oo hataan hibil aan dhexro korna laakiin iin qorshaysan ini qof markaasi iyo kumid nasan doona halganka miyar inkastoo gobolada dalka soomaaliya iyo kumid ay nooma dhanta oo puntland iyo intii aan kudhiibgaliya diidante laakiin diidma hoog anaa lah aan hayne ahama jardaraadyo aan ku deeri waysante waana shaagi inishirka ogolo traalana wala mid ku baxan taageero doonta iyo sheegan haddana wayba wasiifay lahayta in yahu dhiib garan taasna aan suurta gari wayti saacadaha soodani ana qaar kumid ayo hadeeri doonan oo markaas waqtiin aan ku nagdo maadaama tiradii iyo miidaan ku koori lahayti badanaaba aan ku deeri waayin almaaragna iyo shoosheed lambaaji kubaadana markii dambe go-aan laka deeri inishirka si dareer yoona ogolaadaan marka jaceelow abay karlahay waybaan ka hambaryeeyay bulshada koonfur galbeed iyo saxaafada ama suxufiyiinta koonfur galbeed oona dhegeysidaas ihaan dhegahayna kulishaba ini oona guulahan hooyi doona ya aan rajee waana aan kabaaday waana aan ka hambaryeeya waayahay abshir ee muddooyinkii inkada dambeeyey iska qabsiyaa ku teeginayo hogaanka ururka suxufiyiinta nosoj arrimoogaas may xale laku deeri
runtii inina ku deeri kauntaan roogni halna wadeeri dheer qora maamulkii hore ama hogaankii hore sunaamiyo qorqoorkii saabtaas inta la roogana saasa kumid ee markii shaagabay lama garab aan shaagabay meel kasta markii garab lama garbood madinagadi gobol kasta ama deegaan kasta oo uban ku hay nasashay baa garab lama garab aan shaagabay hata gobolka baay oo kale ama koonfur galbeed sohrinkii nasashay yaa lama garab camal lamadaas in aan shaag taageero garan taas yaa diidinayni waana hata lamadii garab wadafka bari ini tanaazulaan sheegi maxkamadana hore dhiga jirtay ini garab ku madaxto kohoraan hukunti markii dambana lalaali kubacdana hadanada nafshani maxkamadiin hukunti ini ladasa maamul landhonyi ama hogaan landhonyi saxafiinta nafsaj ama soomaaliya landhasa marka kiiba iska afdoraday qaar kumid ee lamadii garab iyo shirki u dalan maxkamadiya shirka markii hata la furaayo oo sidiida bilo bilatana sidiidiya shirkiya furan oo kabeeganayti maalinta saxaafada adduunkana kabeeganayti yalakiyadii shirkuu sugee joogjoogyaala ku haayan waxaa maxkamada yani oo markaasi maamulada oo dowladda qaar kamid ah joogjoog ku hayan shirkana caasimada soomaaliya ka furamay sida argaasan ammaanka ku galan qolo kasta oo dowladda soomaaliya kumid iyo ku galan joogjoogna ku hayan marka taas way dartin idaaete iyo weliba maxkamada qoraalka ku bahi oo ka saxiixinayina shirka furama
waayahay abshir ee wariyaasha magaalada baydhabo rooga ee koonfur galbeed soomaaliya intiyoo badan waliba markaas iyo hadal hayana intii shirka qaab musuq maasuq koonfur galbeed lakaka sameeyey tirada koonfur galbeedna kugu iibgalahayta shirkaas laka dooradaya hogaanka ururka suxufiyiinta nosojna koonfur galbeed tiradii lankaka baahnay nkugu iibgalahayna arrimoogaas ado oo ergadii koonfur galbeed matalahay may ku may kuku jawaabasan wayba kugu jawaabane anwayba kumid hahay dadka oo tiradeeda niyatahay oo shirjaraydna goboday baydhoo gudaashe oo weliba ana ka cambaaray gudida markaasi oo la wadi ku mid ahay tiradii yaray lama qof ya koonfur galbeed ya lahakaazoomi lamadii qof diidi inii musuqmaasuq ya baydhabo gudaasha ka shaagmi arrintii reedalan dhiki kubaadana tiradii ya laabadii siyad hodnaad ya lahakawaali marka siyad hodnaad madi lahakawaali shuruudo badan oon markaas noo baydhowroogna dhigni ya jiray shuruudoogii ya la fuli marka marbaa shuruudoogii i walaagii la fuli tirada tira badan oo marka si kastaba haata markisaas iidi wayba go-aansanay i dadka hata wariyaalka aho baydhabo kusugun dhammaantay wayba go-aansanay ini shirka tiradaas maadaama dhahabaday sheegan haddaba dameeliyaalan ogaadan warada diidiyini meyle ka sheegan kubaadana haddii wal aan dareer waayo ama aan oo meyle ku waayan ini shirka ku bahano oo meyle idaayan walaga sheegayan marka wala meyle ku dhihay marka arrintii yeedaha ha go-aansani ka koyni laakiin meynun aragnina saas walan dayaran bali oo agabad nihaay oo koonfur galbeedbe oo saxaafadii agabad kahaya meyle bali una aragni meyle ku biini runtii bilaabo hoggiyadaasi waasaanini barateena nankii kumid ha nankii oo diiday guddigaas diiday wala dhun diidinaayay saas walan dayaran diidinaaya kumid hay siday ogdi jecelow taasna walan intaan koonya kumid ahayti waana walba oo agabad nihaay diidni waana ilaa haddana diidni isla markaasna hubanti undhahayni binaanka ninyaala xubno kale oo guday fulinta binaanka ninyaalan dhammaantiyo wayba unamayna badbarana jejira iwaasna mibarada mijara jejiraana meela niyaala xubna una lana hadan lana binaankaasa dhiyaa oo la waayana dakadaas la waaya taasay nankasa dhigaashay kashibadoy meelana dabad regewa hoogan taasa kadan iyo kore saaxiibaday oo boqolka baay boqol shabaab hoos koogan ku dhigay iyo meelo kale oo dadka ha ku jeedi taa sheegaan waayahay abshir waliba in sheegtay intii puntland shirka iyo aan ku qiib galna arrimo adag ka sheegtay intii puntland iyo ku cudur daarati waana waqtiyadan dhadhow isin sugaasan intii hasiin diiraan shirka haddii puntland iyo ilaa haddaan xaadirna way arag hore shirkii puntland ayaan xayiriyi wa kasta oo shirka ah kudi waa ku dooday hebelo haddii muqdal sala ku wele hebelo haddii kooya sala wele hebelo haddii abadodan sala wele tirada lakufaday tira kubad hoba sala wele oo na uun nagadan salawele jordan way ku sheekeeyey marka waa muqdaalan silawele lahaya lago-aansadi walwele hooyo kooyan silawele lahay way go-aansadi walwele war kasta silawele lahaya nana sheegi waana waa muqdaadanna sidii lakatalade lawele oo kooyanna sidii lakatalade lawele nang nang oo shiran rojo male maylarahay maylarahay puntland maasha hatanninka dambayka lahadalaan wal ha ku deeriwaan sawabtii ha ku deeriwaan sheegan dhibba ma keenin lasmatala fadiin hoogan marka xaaladda oo hakadoo maleed maalinta bixee guddigii doorashada iyo qodobadii oo markaasi dastuurkii u qornaay yal dhamaatiraha hiraabti hore qaybo dambe oo lexsan meelodaas madiyataana waybaa la suubiyahaya guddigii doorashada guddigii doorashadana dhafaniyo dhibarahay oo weliba inishir gudoolka nagado malayo sidii oo nasadadaana marka halka taasa guddigii oo dhamadhaabadu u hoolan wadi maalinta bixi ee dhisa iyo usuul hool isku wareejiyeen guddigu doorashadoon ku wareejiyeen marka walaay dhanba gacantaano hagalaayan una hogaamiyaan una siifiyaan kuwa dhadahayna taasasiin sheegeen waayahay abshir gabagabadii wariyaasha magaalada baydhabo rooga ee uu ka kadhegansadahay guulo markaasa isan taabado kortaan ee isan insheegasaan may ay
guulona sheegan wali isin ogaysay un ambani oo balantaan hayti oo hoba si ban hayne si an weelay hoba si ban hay atana si weela isin atay yaa balan nooe waana weelan taasana noo noo siinaysid wal faarud